xoolo soomaaliya iyo weliba inta badan kadhiya iyo cudurro shalgadilsan oo qaarsho xoolo dhaqatada aqoon yooniilahayna iyo awoodiyo iskugu daabayaan taas oo marki dambena sababa nagdaas in xoolo badan iyo markaasi ka dhimadaan haddaba meydka walaa wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya iyo qobatii cudurada inta badan liiyow xoolo deegaanada koonfur galbeed ku nool waliba su-aalasay weydiinay cabdiraxmaan macalin salaad agaasimaha waxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya
wasaaradda guud ahaan waxda caafimaadka gaar ahaan dhanka caafimaadka xoolaha ayadaa u xilsaaran in badanoo oo maxay ahayto kambeyn oo daaweyn oo xoolana waa la sameeyey haddaan kula hadlayo waxaa noo socdo kambeyn oo treatmenti ah oo xoolaha lagu daaweynayo dhowr magaaloon ka socda oo ugu horeysa magaalada baydhabo iyo xudur ay ka sameynayaan dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha daaweyn xoolo loo sameynayo oo maxay ahayto dadka xoolo dhaqatada oo maxay ahayto cabasho ay noo soo gudbiyeen darteed ayaana loo sameynayaa hadda cudurro badana oo jira aaweed maadaama mar walba ay jiraan xilli walba micnaha cudurro gooni ah ay dilaacaan mar walba marka cabashada noo soo gudbayaanna falcelinteena waxaan sameynaa tiimam aan u xilsaarnaa oo haddaba meelaha ay joogaan hadday noqon lahayn iskuduwayaasha iyo dadka loo tababaray caafimaadka xoolaha sida daryeelayaasha caafimaadka xoolaha oo iskaga qayb qaadanayaan dhammaantooda daaweyntaas xoolaha
oo sii hadalo agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan macalin iyo weliba sidoo kale uusoo ku hadalay cudurada hanka badan ee kadhewa xoolo iyo sida lala tacaalow si la badbaadiya xoolo badan oo markaasi dhimado kora cudur si sahlan lan daaweeyi kora
cudurada inta badan annaga hadda nala soo riboodgareeyo dhammaan deegaanada ka mid a dowlad goboleedka koonfur galbeed sida xuduur waajid iyo deegaano ka mid ah lower shabeelle waxa ugu badan hadba environmentiga iyo maaragtay deegaankaay ku xiran tahay hadda lower shabeelle oo kale inta badan cudurradan laga soo gudbiyo waxaa ka mid ah cudurka qaniinka oo ay sababaan factor controolka tusaale ahaan hadda waxaa jiray waa dhoweed xanuuno badan oo maxay ahayto qaniinka keenay taasna ka hortag ayaan sameynay oo maxay ahayto daaweynaa la sameeyey annagoo la kaashanayno hay-adaha kala duwan oo nagala shaqeeyo arrimaha caafimaadka xoolaha waxyaabaha inta badan naloo soo gudbiyo sida tusaalahan deegaanada baayo bokool waxaa ugu badan cudurada maxay ahayto xoolaha dhanka neef maranka sida cudur la yidhahdo c b b ama sanbabka ariga iyo looda iskugu jiro iyo cudurro badan oo ay ka mid yihiin cudurada faafa sida maxay ahayto cudurka maqaarka ku dhaco kale hadday noqon lahaayeen waxyaabaha barasiteka keena oo external barasiteka iyo internal barasiteka ah oo dhammaantood inta badan oo cabashooyinka inta badan naga soo gaara deegaanada ay ka mid yihiin xanuunada ay xoolo dhaqatada ay ka caawadaan ay ka mid yihiin inta badan wasaaradda waxay la tacaashaa oo inay ay ka jawaabto isbedeladaas ku yimaado caafimaadka xoolaha kadambeyntii agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed cabdiraxmaan macalin salaad iyo weliba kale uusoo xuseynta abaaroogi ku dhiyan dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo heshientii in xoolo iyo ku dilaacan cuduro badan
inta badan soo noqnoqshada abaaraha waxay saameyn ba-an ay ku yeesheen xoolo dhaqatada iyo xoolahooda tusaale xoolaha inta badan markay abaari dhacdo waxaa abaartaas ay reebtaa caafimaad darro iyo xoolihii oo tabar daraado neefka marku uu tabardarre ay ku dhacdaan mar walba wuxuu u nugul yahay inay cudurrada dhan walba ay kasoo wajahaan waxaana ugu badan hadda inta badan cudurka hadda ugu dambeeya oo geela ku dhaco kale oo waqtiga hadda ugu dambeeyey oo aadna maaragtay xoolo dhaqatada gaar ahaan dadka geela dhaqda uu saameyn baan ugu yeeshay guud ahaan mar walba abaaro markay timaadana maxay ahayto waxaa hoos u dhacaya wax soo saarka xoolihii ay keeneen cudurradii iyo maxay ahayto xoolihii waaye baad iyo iyo biyo mar walba marka maxay ahayto arrimahaas ay sii kordhaan waxaa sii yaraanayo wax soo saarkii waxaana sii badanayo cudurrada xoolaha ku dhaco marka saa darteed wasaaradda in badan ayay ku dadaashay oo maxna arrimahan oo abaaraha soo noqnoqday hadday noqon lahayd inay ay samayso waxyaaba saboorti ah ay xoolodhaqatada ay ugu kaalmeeyaan oo xiliyada abaaraha ba-an ay jiraan oo kale sidii xoolihii loo naaxin lahaa sidii xoolihii ay u heli lahaayeen calaf sidii xoolihii ay u heli lahaayeen biyo mar walbana waxay la kaashataa dhammaan hay-adaha kala shaqeeya bartinarka ah arrimaha caafimaadka xoolaha ay ugu horeyso hay-adda f o iyo world vision oo kale iyo hay-ado badanaa jira oo macnaha arrimahan caafimaadka xoolaha nagala shaqeeyo iyo guud ahaan maxay ahayto arrimahan oo abaaraha saameynta ku yeesha xoolodhaqatada iyo xoololeyda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo kumid ataa deegaanada inkabada nool ka dhaqdow xoolo dadka soomaaliyeed iyo caanka kiciyin balse weliba jira marar badan oo xoolo dhaqatada haweereenna cudurro shalgadisan iyo awood iskugu reebaan u waayana taasna sababtay intii xoolo badan ka amudan iyo abaaroogi dalkaha ka nagdeen iyo naqaarsho sabab nagdeen in xoolo badan cudurro abaaro sheenan iyo ka amudaan